وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ۖ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون
waxaana ka yeelnay ilmihii israa'iil inay ka tillaabaan si nabad ah badda markaasay waxay ku yimaadeen dad dul yuurarsan sanamadooda oo caabudaya waxay yidhaahdeen muusow noo yeel ilaah innagana siday iyagaba u leeyihiin ilaahyo wuxuu muuse yidhi waxaad tihiin qolo moog oo aan garanayn weynida alleh iyo haybaddiisa iyo waajibka idan saaran oo ah inaad caabuddaan alleh oo keliya oo waxbana u shariig yeelin